Dal kasta oo horumar faylah sameeya waliba kaalin weyn ku qaadaya dhalinyarada dalkaasaya maadaama yu'yin ahaanla qabadu kara xafiisyada shaqadiisan iyo shaqooyinka bannaanka iyagoona kafaanawa horumarka iyo dadaalka aqooneed iyo biyayna sidii dalasho un horumar lahaaye siyo dhini walba iyoon kula tartamana dalalka kaleeda magaalada baydhabo oo sanadoodan hor sameeyahayta horumarada shalgadiisana iyo howlose weliba ku qayb qaadahaye dhalinyarada kanola iyagoo samaysaday ururo magacyo leh oo tikasta qaabilsan howlo iyo qabadaasa sida gargaarka caafimaadka walbarashada wacyigelinta faydhoorka iyo hano kale oo badana oo hadda qaybweynku qaadahayana horumarka ku muuqda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya dhalinyarada oo garabkoolahaya dowladda maamulka degmada iyo hay-ado qaabilsan horumarinta deegaanka yaa biyahayan dadaalo badan sidii iyo deegaansho nagada lahaaye ka horumarsana haddaba si unu aramoos walbadan unka ogaana yo waraysi waliba lawaaldanaya hana ku mid eh dhalinyarada magaalada baydhabo oo xog ogaalkan eh arimoosaya
su-aalaas muhiimu laakiin aragday may ka horaysiiyey kuu horta dhalinyarada aniyoo naftirshooba aragday laka wacyigeliy horumarka sidun ku qeyb qaada lahaya markii oo naftirshow horumarka wali lakajeeda la fahansii siday oon ku qeyb qaadaan la fahansii kadib ayoon aragday horumarka ku qeyb qaadaya laakiin haddii dhalinyaradii horumara la deeri horumarka la deeri aragday manaha waxyaabo oo aragday mase hay-ado dhisaya mase dowlad dhistay ila aragday horumarkaas araghayan walyo aragday mana antiyo iska hirinyan fulayaan anjaran aragday manaha gaabis lehaadaas wele walma ku qeyb qaadi koraan laakiin haddii ontanin iskuweera la waayigeli horumarka si oo kasuu bii koraan lanshaaga sidii oon iska hiri maayaan markaas aragday maanaha dhalinyarada horta marka barnaamij oo aragday maanaha iska walas qobsoy masahayn kaska walan qobsoy adoo lakin ka gasabaan ee ani marka horta lan qobad markii haasa madan may aragday ogaadaana anti aragday wal qobsad koraan madaasayoon iska taladaayan markan may gabe ku horta ni dhalinyarada la bara dhalinyarada wacyigelin iyo tababaro oo siday deegaanka kiisha aragday maanaha dadkalead inay mognayne dadka dhisadaw aragday yoo la iin dadka aragday haddii deegaanka horumar deero dadka la horumarayayoo iin dadka haddii deegaankan burbura dadka ku burburayoo la iin kii horta inta la fahansiin markan dhalinyarada yoon madaasa ku qeyb qaadaan howliyon gudud koraan qaba madii oo tababar la sii
runtii dhalinyarada waliba ku midayeyna udubdhaxaadka ama lafdhabarka bulshooyinka caalamka oo dhan wadan kasta waliba kafaanahi dad dhalinyaradiis iyo kafaane kaasoo dhalinyarada waliba waa hin sheegada dhan walba haddii caafimaad nagata haddii walbarasho nagata haddii amni nagata haddii dhammaan waliba dhaqaalaha nagata dhan walba dhalinyarada ku qibgaadadaas because of jiilkii habahiyo dadkii bahan all the people ee dadka da'da iyo bahanba ogdaada waa generation generation to generation waa dadka markun dhalinyarada hata waliba waa hin sheegada deegaankan hata tusaale ahaan koonfur galbeed wallaahi walba oo barashada kaabayaasha dhaqaalahaada sheekahay naftiisa ku ibgaadaan ay dhisahay laamiyada laamiyada iyo dhisahayaan ay magaalada ka shaqeeyahayo oo inshaada ganacsatada ay ay badan boqolkiiba sagaalan iyo ay anshuurta bixiyaalkan ka badan iyo macnaha markaan markaan waxyaalo badan ku ibgaadaan dhalinyarada kaste